إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
bismi illaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka madaxdiisii weerar lagu dila askar ka tirsan ciidamada dowladda kenya ayaa mar kale ka dhacay gobolka n f d cumar shooli oo ka mid ahaa fanaaniinta ayaa si duruufaysan ugu dhintay magaalada muqdisho mid ka mid a wariyaasha ka howlgala magaalada muqdisho ayaa xabsiga loo taxaabay kaas oo bannaanka keenay sir muujinaysa in dowladda federaalka ay qalab muhiim ah ka qaadatay cisbitaan martiini ee magaalada muqdisho maamulka somalilan ayaa ku dhawaaqay in la xiro masaajida ku yaala deegaanada uu ka taliyo maamulkaasi waxaa sii kordhaya dadka dunida ugu geeriyoonaya cudurka corona iyadoo dalka maraykankana afar iyo labaatankii saacee lasoo dhaafay in ka badan laba kun oo ruux ay u dhinteen cudurkaasi dowladda jabuuti ayaa sheegtay in dad hor leh uu ku dhacay cudurka corona kuwaasi u badan ajaaniib ku sugan gudaha dalkaasi maamulka jubbalandna waxa uu sheegay in laba ruux oo laga helay cudurka corona ay ku sugan yihiin gudaha magaalada kismaayo jarmanna waxaa ka dhacay tartan qur-aan akhris ah oo qayb ka ah tartanno wilaayaad ka socda oo loogu diyaargaroobayo tartanka qur-aanka ee ramadaan kasta ay qabato xarakada shabaabul mujaahidiin mid ka mid a dhakhaatiirta soomaaliyeed ayaa ka hadlay qaar ka mid a dhibaatooyinka ay ka shaqayso hay-adda sheegata in ay caafimaadka adduunka ka shaqayso taas oo hoos tagta qaramada midoobay odayaasha dhaqanka shabeellaha dhexe ayaa ka hadlay sida ay u arkaan cudurka corona ee shisheeyaha badan dilay kuwo kalena isbitaallada la jiifaan warkaasna goordhow ayaan faahfaahin doonnaa إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa laba iyo labaatanka bisha shacbaan sanada kun afar boqol kow iyo afartanka hijriga kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran jarmanna waxaa ka dhacay tartan qur-aan akhris ah oo qayb ka ah tartanno wilaayaadka ka socda oo loogu diyaargaroobayo tartanka qur-aanka kariimka ee ramadaan kasta ay qabato xarakada shabaabulmujaahidiin tafaasiisha warkaana waxaa noo haya wariyaheen maxmed amiin iyadoo ay nagu soo wajahan tahay bisha barakeysan ee ramadaan haddana waxaa si habsamina wilaayaadka uga soconaya tartanka qur-aanka kariimka ee degmooyinka degmooyin badan ayuu ka dhacay tartanka waxaana ka mid ah degmada jamaame ee wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka masjidka jaamic oo ka mid ah masaajidda ku yaala degmada jamaame ayuuna ka dhacay tartanka qur-aanka kariimka iyadoona ardaydu ay ku tartamayeen soddonka jus shan iyo tobanka jus iyo tobanka jus فليشهد التاريخ خاتمة معهد لبيان منهج ديننا بثبات tartanka kadib waxaa la qabtay xaflad ballaaran oo si wanaagsan loo soo agaasimay islamarkaana ay kasoo qayb galeen culimo nabadoonno iyo martisharaf kala duwan ayaa abaalmarino lagu guddoonsiinayay ardayda kaalimaha hore ka gashay tartanka qur-aanka kariimka inta aanan ardada idiin soo gudbin waxaa goobta kelimado kala duwan ka jeediyey nabadoonno waxaana ka mid ah nabadoon nuur sabtow oo ah nabadoon soomaaliyeed isagoona dardaaran muhiim ah u jeediyey waalidiinta ubadka dhalay maanta meelaha oon walaayada ka baxsan ama qoobaha mujaahidiinta ka baxsan waxaa lagu tartama heeso muusig ciyaaro iyo wax la mid ah maanta annagana waxaan ku tartamaynaa kitaabka allah subxaana wa tacaala sababta annaga aan ugu tartamayno maxay tahay inaan ciyaarno miya maya waxaa ilaahay ka baqa addoommada kuwa culummada ah yaaba culummo noqon karo qofkii wax barta oo diinta ilaahay barta culummo noqon karo marka waxaan leenahay waalidiinta waa u mahad celinayna iyagana mahad allah iskale mahadda saddexaad waxaa iskale waalidiinta waayo sababta oo ah waxaa siiba hooyada waxaa la yidhi dugsiga labaad ee ilmaha waa hooyada intaasi kadib guddiga tartanka ayaa abaalmarino guddoonsiiyey ardayda kaalmaha hore ka gashay tartanka iyo macallimiintooda waxaan u yeeri doonnaa ardaydii ku tartantay soddonka jus ee qur-aanka ardaydaas waxay ahaayeen laba arday waxay ka kala socdeen ibnu mascuud iyo madrasada albushraa marka waxaa ogaanaysaan si guud tartanka wuxuu ahaa soddonka jus qaybtiisa labaadna shan iyo tobanka jus qaybtiisa saddexaadna tobanka jus insha allah tacaala marka hadda waxaan u yeeri doonnaa ardayda soddonka jus ardaygii kow u sii gala insha allah tacaala ardayga ilaahay subxaana wa tacaala maa shaa allah kow u galay madaaristi jaamca ama soddonka jus waxaa weeye aadam sheekh nuur cabdisalaam aadam sheekh nuur cabdisalaam oo ka socda madrasada ibnu mascuud ardaygaas wuxuu helay hadiyad qaali ah in sha allah tacaala ardayga kaalinta labaad galay waa ibraahim cumaan shariif ibraahim cusmaan shariif oo ka socda madrasada albushra maa sha allah jazaaka allahu khayran halkaas waxaa noogu dhammaaday in sha allah tacaala ardaydii soddonka jus ku tartamaysay abaalmarinta kadib waxaa inoo suuragashay inaan waraysi la yeelano ardayda kaalmaha hore ka galay tartanka iyagoona ka warbixiyey kaalmaha ay galeen iyo madaarista ay ka socdaan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh awalan anigoo magacii ah aadam sheekh nuur cabdisalaan oo ka socda madrasata ibni mascuud degmada jamaame maantana waxaan kaalanta koowaad ka helay soddonka jiz waxaana ku tartamaa madrasata ibni mascuud soddonka jiz kaalanta koowaad aan ka helay jaa-isadeena waan soo qaatay bismillaahi raxmaan raxiim magacaygu waa ibraahim cuhmaan shariif madrasasadaan ka socda albushra ee degmada jamaam waxaana ku tartamaya soddonka juz oo qur-aanka kariimka ah waxaana helay kaalanta labaad asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacayga oo maxamed sheekh yuusuf oo ka socdo madrasada cumar bin khadaab degmada jamaam kaalinta koowaad ayaan galay waxaan ku tartamay shanka iyo tobanka juz waxaana galay kaalinta koowaad asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu oo magacii ah anas maxamuud miina waxaan ku socday madarasa alfurqaan degmada jamaame waxaan galay kaalinta labaad oo qur-aanka waxaan ku tartamaya shan iyo tobanka juus ijaas aan soo qaata maanta isku soo wada duuba wilaayaadka islaamiga ah ayaa u diyaargaroobaya tartanka bisha barakaysan ee ramadaan kaasoo ay qabato xarakada mujaahidiinta al-shabaab dhowaan ayay ahayd mar sidan oo kale tartanno ay kusoo gabgaboobeen koonyo barow iyo degmada saakow oo ka kala tirsan wilaayaadka jubbooyinka iyo shabeellada hoose ramadaanka fawda inagu soo haya ayaa waxaa la filayaa inuu bilowdo tartankii weynaa ee ay qaban jirtay sanad walba xarakada mujaahidiinta al-shabaab يا رب واختم عمرنا بثبات واقبل تلاوتنا فتلك عبادة أدخل عبادك عالي الجنات
waxaad dhegaysateen warbixintii waryaheena maxamed amiin uu ku eegayay tartanka ka dhacay magaalada jamaame iminkana weerar khasaare geysta ayaa mar kale ka dhacay dhulka n f d ee kenya gumaysato weerar ay qaadeen ciidamo ka tirsan xarakada shuur mujaahidiin ayaa ka dhacay gobolka wajeer ee n f d waxaana weerarkaasi lagu dilay lix askari oo ka tirsan ciidamada kenya iyadoo lagu dhaawacay tiro kale mujaahidiinta ayaa howlgal ay ka fuliyeen gobolka wajeer waxa ay ku dileen lix askari oo ka tirsan dowladda saliibiyada kenya waxaana ay soo qaniimaysteen shan qori ayaa lagu yiri war kooban oo kasoo baxay xarakada shabaabul mujaahidiin dowladda kenya weli kama aysan hadlin weerarkii ugu dambeeyey ee khasaaraha sababay oo ay kala kulmeen ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin mujaahidiinta al-shabaab ayaa sii laba jibaaray weerarada ka dhanka ah ciidamada dowladda kenya iyo shaqaalahooda kuwaasi oo si dardar leh kaga dhacaya gobolka n f d waxaa habeenkii xalay magaalada muqdisho ku geeriyooday cumar cabdulle shooli oo ka mid ahaa fanaaniinta laga garanayay dalka laba sano ka hor ayuu kasoo laabtay qurbaha waxaana uu muddooyinkan dambe ku xanuunsanayay magaalada muqdisho waxa uu ku jiray koomo marmarka qaarkoodna xaaladiisa way kasii daraysay fanaaniin iyo ehelo ka agdhowaa fanaankan ayaa waxa ay dhowaan eed dusha kaga tuureen dowladda federaalka iyagoo sheegay in aysan waxba u qaban fanaankaasi oo marar badan dowladda farmaajo ka dalbaday in la kaalmeeyo fanaaniinta weli faraha kula jira heesaha ayaa si duruufaysan ugu geeriyooda dalka iyo dibaddiisa halka kuwo badanna ay ka hareen fanka iyagoo sheegay in ay ka toobad keeneen waxaana ka mid ah fanaaniintaasi aways khamiis oo horay u sheegay in uu fanka ka haray isagoo fanaaniinta la midka ahaa ugu baaqay in ay allah u soo laabtaan waxuu aweys sheegay in muddadii fanka uu ku jiray lacago badan uu helay uusan garan karin meel ay ka baxeen hase yeeshee muddo kooban oo uu allah u soo laabtay lacagtiisa uu dhigtay bangiyada fanaaniin badan oo ummadda dhagaha ka qabsaday islamarkaana heesaha kusoo bandhigi jiray meelo kala duwan ayaa cabsi darteed iminka guryahooda ugu jira iyagoo ka baqdin qaba coronavirus madaxweynaha dowladda federaalka ayaa xabsi u taxaabay wariye ka howlgelayay magaalada muqdisho ciidamo si gaar ah u hoostaga madaxweynaha dowladda federaalka maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa shalayto xiray wariye ka shaqaynayay raadiyaha goobjoog ee xaruntiisu tahay magaalada muqdisho cabdicasiis gurbiye ayaa loo xiray sababo ku aadan in uu shaaciyey mashiin madaxweynaha dowladda federaalka uu ka qaatay isbitaal martini ee magaalada muqdisho wariyaha ayaa warbixin uu diyaariyay ku sheegay in qalabka oksijiinka ee loogu talagalay dadka qaba xanuunada halista ah sida coronavirus in laga qaatay isbitaal martini islamarkaana la geeyay xarunta villa soomaaliya warkaasi ayaana gelgelay madaxtooyada taasi oo keentay in wariyaha xabsiga loo taxaabo xubno ka tirsan baarlamaanka ayaa ka hadlay xarigga wariyaha iyagoo qoraallo dhigay barta ay ku leeyihiin facebooka waxaana ugu baaqayaa hay-adaha amniga iyo madaxweynaha in cabdicasiis xuriyaddiisa si deg deg ah loogu soo celiyo aanan lagu xadgudbin xuriyadda hadalka iyo xuquuqda wariyaasha soomaaliyeed ee ku shaqeeya duruufaha adag sidoo kale waxaan kula talinayaa madaxweynaha haddii uusan rabin in wax laga sheego inuu si deg deg ah kusoo celiyo mashiinka laga qaatay isbitaalka martiini ee madaxtooyada la geeyey sababtoo ah baahida cabsi ee madaxtooyada ka jirta mid ka daran oo weliba dhab ah ayaa ka jirta isbitaalada muqdisho waana sababta dad mas-uuliyiin ah ugu geeriyoodeen isbitaal martiini baahi loo qabo mashiinkan ayuu yidhi mahad salaad sidoo kale waxaa dhacdadan ka hadlay xildhibaan axmed macalin fiqi madaxtooyada kuma ogeyn in ay tahay meel bukaanada la seexiyo in madaxweyne farmaajo qalabka neefsiinta uu nafjeclaysi uga qaatay isbitaal martiini oo dadku ay u la-anayaan qalabkaasi la-aantiisa cid kasta oo martiini joogta ayaa kuu sheegaysa in qalabkaasi xafiiska madaxweynuhu uu halkaasi ka qaatay loona haystay in la soo celin doono laakiin ay caddaatay inaanan la soo celinayn ayuu yidhi axmed macalin fiqi oo ka tirsan baarlamaanka wuxuu nasiib darra ku tilmaamay in madaxweynaha uusan u damqanaynin muwaadiniinta u dhimanaysa baahida ay u qabaan qalabkaasi ee uu qaatay madaxweynaha ayuu yidhi xildhibaan fiqi ma jirto ilaa iyo hadda wax war ah oo kasoo baxay dowladda federaalka oo ku aadan eedaasi loo jeediyey madaxtooyada villa soomaaliya mid ka mid a dhakhaatiirta soomaaliyeed ayaa ka hadlay qaar ka mid a dhibaatooyinka ay ka shaqayso hay-adda sheegata in caafimaadka adduunka ka shaqayso taas oo hoos tagta qaramada midoobay warkan waxaa diyaariyay cabdullahi yaasiin jaamac doctor xanafi cabdi shaqaadan oo u warramay idaacadda islaamiga ah alfurqaan in hay-adda w h o ee la sheego in caafimaadka adduunka hoos tago ay samaysteen qolo allah subxaanahu wa tacaala xukun ku haysata bismi illaahi raxmaan raxiim ee horta kelimadaas naftirkeeda qofka muslimka ku habboonaynba w h o waa world health organization adduunka oo dhan caafimaadkiisa dadka maamulo waay war adduunka horta yaa iskale adduunka yaa maamulo adduunka allah maamulo subxana wa tacaala kelimadaasaaba qalad iyo kufriyaad ahba caafimaadkaa bixiy waidaa maridtu fa huwa yashfiin addaar annaafica waa alla waa subxaana wa tacaala waxaan waa kelimaad kufri ah oo gaalo dejisatay oo gaalo samaysay la rabanaya in lagu baraarugsanaado waxaa laga baabi'inayaa alle inuu naafic yahay oo daar yaha lagaa baabi'inaya adduunkan allah iska leh caafimaadkan allah iska leh may sameeyaano hay-adda biniaadanka samayso may sameeyaan hadday run sheegaan biniadanka ma samayn karaan hay-adda biniaadanka samey sameeyaano been iyo kadib bay sheegaan waa kufri gaalnimo wey waxaa lagu leeyahay hay-adda cuntada adduunyada maxaa lagaa baabi'inaya in allah huwa rasaaqa lagaa baabi'inaya ilaaha rasaaqa wax quudiya adduunka allah iska leh isagaa irsaaqo asaa ballan qaaday qof walbaa calooshooyiis markuu ku jiray buu ilaahay u qoray arsaaqadiis asaa ballan qaaday fawna ma ballan qaadin caafimaadkana allah ballan qaaday horta waxaan rabaa kelimadaas in layska ilaaliya naftirkeeda oo anaga naftirkeena aana noqoninba wixii gaalo tiri aan iska dhahno laakiin hay-addan gaalaa samaysatay w h o gaalaa samaysatay w h o waxaa la sameeyey toddobadii abriil kun sagaal boqol afaatan iyo sideedii baa la sameeyey waxaa lagu sameeyey wadanka switzerland magaalada geneva la yihahda lagu sameeyey markii dagaalo labaad adduunka ay isku baaba'een waxeeyeen ayay adduunka dhan waxu u dejiseen nidaamo ay sharciyo u sameeyeen waxaa sameeyey markaa la asaasay w h o lixdan iyo kow dowladood oo gaala ayaa samaysatay lixdan iyo kow dowladood oo gaalo ah ayaa markaa samaysatay lixdan iyo kowgii gaale ee markaa samaysatay kun sagaal boqol iyo afartan iyo sideedii w o samaysay maanta markaan fiirino laba kun iyo saddexdii baa igu dambaysay mutaabacada aan ku samaynaya oo warbixintooda laba kun iyo saddexdii waxay ahaayeen boqol iyo sagaashan iyo afar dowladood ayaa ku jirta w h o haddana waa kasii badnaa kartaa waagaasa igu dambaysay waxaa ku jiray boqol iyo sagaashan afar dowladood inkastoo la sheego in hay-adda w h o ay ka shaqayso arrimaha caafimaadka haddana waxaa jira doctor xanafi ayaa waxa uu sheegaya in hawsheeda ay ka mid tahay inay la dagaalanto taranka dadka muslimiinta ah qayb dhan oo waxaa leedaha w h o oo qaybaheeda ka mid a oo lagala dagaalamo taranka biniaadamka lagala dagaalamo qayb dhan bay leeda logu talagalay waxay leedahay balani famil wax layhahdo dadka bini'aadanka inay bataan si gaara dadka muslimiinta inay tarmaan oo bataan lagala dagaalamo waa waxyaabaha lafdhabarka u ah oo ay leedahay w h o ay leedahay waxyaabaha qarsoon dadka loo muujin waayo waxaa leeyahay waxaa la rabaa dhalmada in la kala fogeeyo waxaa la rabaa ee cuntada adduunyada yaraanayso war adduunyada ilaahay baa risaaqay subxaana watacaala dadkaa noolee dhalanaya ilaahay baa risaaqay subxaana watacaala qaar buu ilaahay dilaya ka baxaya booskoo dhimanaya siyaasadda aniga kuma dhiso marna gaalada waxay wadato waxaan ku dhisaa diintayda iyo shareecadeeda islaamka ku dhisaa waxaan rabaa marka inaan tusaale dadka muslimiinta wax alla waxaan hay-adaha gaalada ay wataan oo dhan wax nafci leh oo muslimiinta ku jiro haba yaraate ma jiro maxaa yeele boqolkiiba siddeetan iyo sideed gaalaa samaysatay gaalaa ugu tala gashay gaalaa wadato gaalaa mastargaraynayso iminka oo caalamka fara badan uu ku hayo cudurka corona kaas oo dad badan u dhinteen kuwo kalena isbitaalada la yaalaan kuwo kalena in uu ku dhaco looga cabsi qabo waxaa hay-adda w h o madax ka ah wasiirkii hore ee arrimaha dibadda ee etoobiya tatros adanom kaas oo dhibaatooyin xoog leh ka geystay soomaaliya intii xilka uu hayay tatros adanom ayaa waxa uu ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee etoobiya ilaa waxaanuu qayb ka geystay dhismaha maamulada soomaaliya ka jira ee danaha etoobiya iyo danaha shisheeyaha kale ka shaqaynaya doctor xanaaf ayaa waxa uu sheegayaa in ninkii shalay xabadda ku heestay maanta hadduu cirbad ku helay xaaladiisu ay halis tahay
hadda w h o ninkaaasimaa guud u haysto ya waa gaal etoobiyana weeye gaal etoobiyana weliba wasiirkii arrimaha dibadda etoobiya ah soomaaliyu yimid wadankuu yimid dadku yimid dhibaatada ku haya ilaaha idinku dhaariye ma ka aamin noqonaysaa marka makrigiisa ma ka aamin noqonayna waa gaalka etoobiyaanka ah wasiirka caafimaadka u ahaa jiray waa laga bedelay waxaa laga dhigay ninka arrimaha dibadda u qaabilsan etoobiya laga dhigay hadda waxaa la geystay w h o loo dhiibtay xaggaa la geystay ma ka aamin noqon karna kama aamin noqon karno haddii gaalkii shalay arrimaha dibadda etoobiya u ahay ee na gumaaday oo maanta w h o madax u yahay siyaasadda iyo wuxuu doono ya cirbadu noo adeegsan karaa wax kastuu noo adeegsan karaa daawo noo adeegsan karaa sun noo adeegsan yaa ka aamin noqonaya laakiin mid doqona waxaan fahmaynin ayaan laga dhaadhici karin taas oo dhahay waa fiican yaha dabalo joogaa haysto nin etoobiyana haysto berri nin kalaa qabana ogaada waxaan oo dhan siyaasaa ka dambayso masaalixa la fiirsanaya waxaa isweydiin mudan ninkii shalay xabadka ugu dilayey haddii maanta adigoo bukaan ah lagu keeno islamarkaasina cirbad uu haysto dawada uu kugu durayo waxa ay noqonayso sida warkan uu ku eegayo waryaheena ciidaruu sabriye odayaasha dhaqanka shabeellaha dhex ayaa ka hadlay sida ay u arkaan cudurka korona ee shisheeyaha badan dilay kuwo kalena isbitaalada la jiifaa isagoo waraysi siinaya idaacadda islaamiga ee alfurqaan afhayeenka odayaasha gobolka shabeellada dhexe macalin maxamed macalin xasan ayaa waxa uu ka hadlay cudurka corona virus ee kusii fidaya wadamada shisheeyaha waxa uu sheegay in cudurkan uu yahay ciqaab allah subxaanahu watacaala uu la doonayo kuwa kibray ee suhdamihiisa ka tillaabay cudurku annagu marka haddayn warbixin aan ka dhiibno cudurka waxaan u naqaanaa cudur ila allahu rabbalcaalamiina gacantiisa ka yimid awooddiisa iyo qudradiisana ku socda taas horta dhinacaas waa dhinaca awoodda alleh waxaan leenaha marka waxaan u aragnaa cudurka cuduradii imaa jiray oo faraha badnaay oo mataqaanaa dhici jira ayaynu lamid yihiin waxba gaala noogama tankooro gaar ahaan hadda midkan farax gaarooba nageliha cadowga ilaahay gaalada muslimiinta dhibtay oo wax kastoo mataqana adduunka joogaahi oo muslimiin ah in la dagaashan oo muxuu ahaay awoodaya dhaqaalahay haysteen muslimiinta ku baabi'inaya ayaa allaahu rabulcaalamiinow ku asiibay waxaanu leenahay sidoo kale afhayeenka ayaa sheegay in ay ku faraxsan yihiin dhibaatada ku habsatay shisheeyahan muddada dheer ee xadgudubkiisa iyo gardaradiisuba sii badanaysay waa ku faraxsan nahay faraxan shadiidan maxaa yeelay islaamkiyay dhibeen diintibay dhibeen maalkay ku dhabeeyeen ayay maanta gacmo badan ka joogaan gaaladu waxaan leenaha marka cudurkaas annagu caqiida ahaan cudurka in allaahu bixiyaan aaminsannahay in cid alaal cidduu rab u keeni kareen aaminsan doonaan ku keeni kareen aaminsannahay midkaanu safar xad gaarooba noo leeyaho ilaahay cadowgiisa oo islaamka dhibay ayuu ku mataqaana ku baabihiyey waxaan leenaha marka ilaahayow adaa awood leh adaa gacantaadu weyn tahay gaalada abaad cabaadkeedaa yeela muslimiinta adaa u aaray waana cudurkuna junuudaadu ka mid yahay ilaahu kusii baabi'i baan leenahay saasaanba ugu faraxsana ugu dambayntii afhayeenka odayaasha gobolka shabeellada dhexe waxa uu la dardaarmay bulshada muslimiinta ah ee ku dhaqan soomaaliya maasha allah waxaan ugu dardaarmaya bulshada muslimiinta i dhegeysay waxaan ugu dardaarmayaa cudurkan horta gacanta alluu ku jiraa waa sabraynaa cid allaala ciddu ku dhaco cudurkuna sidiisa mar hadduu dhaco ou masaa'ib ou dhacda uu naqdo cuquubada uu ka dhashaba gaalo asal ha u naqato waxaa suuragala inuu muslin iyo gaalba inta iskula dhaco way dhici kartaa sida xadiidka uu tilmaamayo iyo aayadaha qur-aanka waxaan leenahay marka alla subxaana wataala aan u towba keeno ununka lafteenu akhdaa fara badan aan leenahay aan ilaahay ka barino aanna ku sabarno waxaan ilaahay ka baryaynaa un ducaysanaynaa inaan cudurkaasu mataqaana dhulka mujaahidiintu iyo muslimiintu joogaanba inaan ilaahayba uusan keenin maxaa yeelay waa cudur aad u foolxun dadkii loogu talagalayo fusuqada ahayna waaba ka kor dhacayey annaguna caqiida ahaan waa rumaysannahay waana ku qanacsannahay waana mataqaana ku sabrayna insha allahu tacaala iimaankaynuna inaan aan sii xoojino aan tajdiidino aana ku sabarnaan leenaha muslimiintu ogaadana fax wax badan oo la mogay ayaa la helay gaaladaha mataqaana meelahay warka soo dhigaan iyo meelaha dhammo laga sheegaya waxaa la leeyahay islaamkii bay mataqaana ka cabsaayaan waxay leeyihiin ilaahi muslimiinta xanaaqo waxay iska gaalowa iska gara kartaan marka annagoo ilaa xaq ahaan leenahay oon caabudno nana ilaaliya maslaxadaynana yaqaan wax alaala wax noo keenana an tumina bilqadari khayrihi wa sharihi bay matala caqiidiyahan qaadanayba ka mid tahay inaan rumayno qadarka alleh shar iyo khayr muslimiintu saasaan leeyahay wabilahi towfiiq dhowaan mujaahidiinta alqaacida bayaan ayay soo saartay ay ugu baaqayso wadamada shisheeye dadka ku sugan inay diinta islaamka ay qaataan haddii ay doonayaan nolol adduuniya akhira labadaba haatan jahwareer fara badan ayaa caalamka ka jira warkay raggaasu soo saareen waa warka qof kastoo waxgarta laga doonayo maxaa yeelay ummaddan ummad nolol dhammaystiran bow allah u diyaariyey meeshay ku noolaahayso allah u diyaariyey guri iyo mataqaanaa gaashado lagu cunayo u diyaariyey muslimiintu marka raggaa soo saara walaalaha soo saara bayaankaas inay mataqaana gaaladu si guud muslimiinta isu soo dhiibaan towbo keenaan diintan ku badbaadaan karoonaha waxyaabaha gaalada lagu tusayo awoodda alleh awooddii maraykanka waa la arkay mh gaalada geysa gaala ways aragtay waxaan maqlayay kii ingiriiska u talihayo gaalka ahay isbitaal uu yaalaa kii maxuu ahay midka maraykanka u taliyahay laftiisu waa welwelsan yahay waa laga sheegay warar baa suuqa ku jira marka waxaan leenahay war intii gooru goor tahay oo towba furan tahay oon towbadu mataqaanaa towba nastuuxa ay la aqbalaayo walaalayaal mataqaanaa gaaladu ha towba keenaano ragga soo jeedshana waa ugu mahad celihaynaa ununkuna sidoo kalean baaqaasoo kale baaq lamidaan jeedihaynaa saasaan leenahay cudurka corona ayaa dilay shisheeye fara badan iyadoona kuwo kale ay cisbitaallada la jiifaan welina si xowlihayo usii fidaya iyadoona cabsida laga qabo ay sii kordhayso maamulka somalilan ayaa soo jeediyay in albaabada la isugu dhufto masaajida war ka soo baxay maamulka isku magacaabay somalilan oo sheegtay inuu ka go-ay soomaaliya inteeda kale balse wax aqoonsi ah ilaa iyo hadda aanan helin ayaa lagu sheegay in muddo afar toddobaad ah la xirayo masaajida sidoo kale guddi muuse biixii uu u magacaabay kahortaga coronavirus ayaa ku dhawaaqay in goobaha waxbarashadana ay sii xirnaan doonaan ilaa iyo afarta isbuuc ee nagu soo wajahan qoraalka guddigan uu soo saaray ayaa mamarsiyo looga dhigtay in culummada ay u banneeyeen xiritaanka masaajida waxaana lagu yidhi guddidu markay daristay qodobka lixaad ee qoraalka tala soo jeedinta ahaa ee culimmada somalilan ay soo saareen afartii abriil labadakuniyolabaatanka kuna aadanaa ka hortagga cudurka covid sagaal iyo toban una dhignaa sidaan in shareecadeena suuban ay u bannaysay ummadda in jimcaha iyo jamaacada laga maqnaan karo haddii la helo lana xaqiijiyo daruuro adag sida xanuunada faafa iyo wixii la midka ah iyo baaqyada bahda caafimaadka somalilan ee ku aadan xanuunka covid sagaal iyo toban waxay guddidu bulshada somalilan farayaan in in ay masaajida ka maqnaadaan muddo afar toddobaad ah oo ka bilaabanaysa shan iyo tobanka abriil labada kun iyo labaatanka ayna ku tukadaan guryahooda si looga baaqsado faafidda xanuunka covid sagaal iyo toban ayaa lagu yidhi qoraalka uu soo saaray guddigan kadib shir ay yeesheen kaas oo uu shir guddoominayay madaxweyne ku-xigeenka maamulka somalilan mu'adiniinta masaajidda waxaa la farayaa in ay aadaanka salaadaha ku daraan guryihiina ku tukada ayaa la raaciyay bayaanka somalilan iyo maamulo kale oo caalamka ka jira ayaa horay ugu dhawaaqay in la xirayo masaajida oo ahayd halka allah subxaanahu wa tacaala lagu caabudo loona cararo marka ay musiibooyin yimaadaan maamulka al sacuud oo albaabada isugu dhuftay masaajida ayaanan ka badbaadin cudurka corona kaas oo ku dhex faafaya boqortooyada al sacuud markaana jabuuti jabuuti waxaa sii kordhaya kiisaska ku aadan cudurka corona shalayto oo keliya jabuuti waxa ay diiwaan gelisay lixdan iyo shan kiis oo cusub oo la xidhiira cudurka covid sagaal iyo toban jabuuti ayaa samaysay baaritaanka in ka badan afar boqol waxaana lixdan iyo shan qof oo ka mid a dadkaasi laga helay cudurka corona iyadoo tirada guud ee cudurkaasi uu soo ritay ay noqotay saddex boqol lixdan iyo saddex ruux jabuuti waxa ay sheegtay cudurkaasi in laba ruux ay u dhinteen waxaana dadkan badankoodu ay yihiin ajaanib ku sugan gudaha dalkaasi maadaama jabuuti ay saldhigyo waaweyn ku leeyihiin dowlado ismaaciil cumar geelle madaxweynaha dalka jabuuti oo shir jaraa'id qabtay ayaa ka hadlay sida dalkiisa uu wajahayo covid sagaal iyo toban dhanka kismaayona jubbaland waxa ay shaacisay in markii ugu horreysay kismaayo laga helay laba qof oo qaba xanuunkan dunida khalkhalka ku abuura ee coronavirus baaritaano laga qaaday labadan ruux ayaa loo soo diray magaalada muqdisho waxaana lagu xaqiijiyey in labadaasi qof laga helay corona maamulka ayaa sheegaya inay jiraan dad kale oo looga shakiyey inay qabaan cudurka waxaan rabaa inaan la wadaagno soomaaliya oo dhan caalimka in aanu ka helay labadii kiis ee ugu horreeyey oo bositif ah dowlad goboleedka jubbaland gaar ahaan magaalada kismaayo kuwaasoo hadda lagu dabiibayo rugaha caafimaadka ee loogu talagalay in lagu dabiibo barnaamijka kan karoon fariska waxaa jira laba iyo soddon kiis oo kale oo susbakti ah oo iyagana baaristoodii ay socoto magaalada kismaayo magaalada dhobley sidoo kale koob iyo labaatan ceel waaq afar baled xaawo afar iyo toban wararka corona ayaanu weli ku wada jirnaa tirada dadka uu ku dhacayo cudurka dunida ayaa sii kordhaysa iyadoo kumanaan ruuxna cudurka ay u dhimanayaan haba ugu darnaatay dalalka yurub iyo ameerika waxaa aada sare usii kacay tirada dhimashada gudaha dalka faransiiska waxaana uu iminka kor u dhaafay oo uu ka tillaabsaday shan iyo toban kun oo ruux oo dhimasho ah tiradaas oo horey ay usoo jireen talyaaniga sbain iyo maraykanka agaasimaha hay-adda caafimaadka ee dowladda faransiiska ayaa waxa uu sheegay in dadka ku dhinta isbitaalada iyo guryaha ee faransiiska ay sare u kaceen boqolkiiba shan kadib markii saacadii lasoo dhaafay la diiwaangeliyey dhimashada toddoba boqol lixdan iyo laba ruux taasoo darta guud ka dhigtay shan iyo toban kun toddoba boqol sagaashan iyo laba ruux dhan kale gudaha dalka maraykanka saacadihii lasoo dhaafay waxaa la diiwaangeliyey shan iyo labaatan kun oo ruux kuwaasi uu ku dhacay corona waxaana wadarta guud tirada dadka cudurka u haleelay ay kor u dhaaftay shan boqol sagaashan iyo toddoba kun oo ruux waxaana laba laabmay toddobaad gudihiisa dadka uu gudaha dalka maraykanka ku haleelay corona jaamacad diiwaangelisa dadka u dhimanaya corona gudaha dalka maraykanka waxa ay sheegtay afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay in ay dhinteen laba kun laba boqol labaatan iyo sideed ruux guud ahaan dalka waana tirada dhimashadii ugu badnayd in la diiwaangeliyo afar iyo labaatan saac gudahooda dalka maraykanka wadarta guud ee dhimashada maraykanka ayaana noqotay labaatan iyo lix kun afartan iyo toddoba ruux new york xaakimka ka taliya waxa uu sheegay inay diiwaangeliyeen ruux dhimasho dheeraad ah afarlabaatankii saacee lasoo dhaafay wax ku dhow kala bar dadka dhintay maraykanka waxa ay ku la-deen magaalada new york ee dalka maraykanka waxaana ay gaarayaan ruux dalka ingiriiska dhimashada uu diiwaan geliyey waxa ay gaartay ruux waxaana wadarta guud ee dhimashada ay noqotay ruux waxaana shaki ku jirin in ay intaa ka badan tahay maxaa yeelay dad badan ayaa ku dhintay guryahooda kuwaas oo aysan jirin cid soo diiwaangelisay dhanka kale cudurka ayaa faraba-an ku haya laamaha caafimaadka britain sarkaal u hadlay maamulka waxa uu sheegay in mid ka mid a saddexdii shaqaalaba ee ka tirsan adeega caafimaadka qaranka ee ka qaybgelaya la dagaalanka fayruska corona uu cudurka ku dhacay wargeyska daily mail waxa uu sheegay in baaritaan la sameeyey natiijooyinka cusub ee kasoo baxay ay caddaynayaan shan kun toddoba boqol soddon iyo saddex ruux ee shaqaalaha adeega caafimaadka qaranka in uu ku dhacay cudurkaasi dhan kale baraaziil shalayto oo keliya waxaa cudurka corona ugu dhintay laba boqol iyo afar ruux waxaana dhimashadu ay gaartay kun shan boqol soddon iyo laba ruux waxaana dadka cudurku asiibay ku jira mid ka mid a mas-uuliyiinta ka taliya gobolada dalkaasi talyaaniga waxa uu diiwaan geliyey in ka badan lix boqol oo ruux oo u dhintay cudurka waxaana wadarta guud ee dhimashada ay ka dhigtay kow iyo labaatan kun lixdan iyo todoba ruux swedhenna waxa ay diiwaangelisay boqol afar iyo toban ruux taas oo darta guud dhimashada ka dhigtay kun soddon iyo saddex ruux turkiga waxaa laga diiwaangeliyey in cudurka uu haleelay in ka badan afar kun oo ruux waxaana wadarta guud dadka cudurka la ildaran ay noqdeen lixdan iyo shan kun boqol kow iyo toban ruux dhimashada turkiga waxa ay gaartay boqol iyo toddoba ruux waxaana wadarta dhimashada ay noqotay kun afar boqol iyo saddex ruux netherland gudaheeda waxa ay soo warisay boqol labaatan iyo laba ruux inay u dhinteen cudurka warki oo dhegaystayaal idinkaga imaanayay idaacadda islaamiga ah ee alfurqaanna waa naga inta